فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxawaraysyada oo wakhtigan oo kale idinkaga imaado warbaahinta islaamiga alfurqoon caawa qodobadan idinkugu hayno waxaa ka mid ah qarax lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka magaalada afgooya ee shabeellaha hoose faahfaahin ayaan idinkaga soo gudbi doonaa munaasabad lagu soo bandhigaya afar iyo toban askari oo kasoo goostay maamulada jubbaland iyo dowladda federaalka oo ka dhacday wilaayadii islaamiga ah ee gado qaar ka mida kelimaadkii laga jeediyo munaasabadaas ayaad caawa dhow waxa ku maqli doontaan hotel swil ayaa lagu magacaabaa waxaa joogto xildhibaano waxaa jooga wasiiro waxaa jooga saraakiil dowladeed berin waxaa la dhihi doonaa markaan galno ayaa waxaa la dhihi doonaa idaacadaha intaa ka qaylidaan ayaa waxaa dhihi doontaa shacab baa la laayay shacab baa la laayay shacab wax la laayay
waa waraysiga cabdulweli ibraahim muumin ramsi oo ka mid ahaa inqimaasiyiintii weerartay hotel s y l ee magaalada muqdisho dardaarankiisa oo dhammaystiran ayaan caawa dhuuxa idinkugu haynaa qofka sooman ma wuxuu u baahan yahay inuu cuno cunto ka badan tii uu cuni jiray marka uusan soomanayn waa qodobka aad caawa ku maqli doontaan xubinta soonka iyo caafimaadka barnaamijka waxaa kaloo qayb ka ah xalqada sideedaad taxana aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan qarax lagu laayay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa wuxuu ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee shabeellaha hoose wararka naga soo gaaraya duleedka afgooye gaar ahaan deegaanka mareerey ayaa ku waramaya in ciidamada mujaahidiinta ay qarax la egteen askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaankaas inta la xaqiijiyay ugu yaraan saddex askari oo kamid a ciidanka dowladda federaalk ayaa qaraxa ku dhintay mid kalena wuu ku dhaawacmay
بإسلامي barnaamijka dhuuxa waraysiyada qaybihiisa hore ayaanu ku guda jirnaa munaasabad lagu soo bandhigaya afar iyo toban askari oo kasoo goosatay maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay ka dhacday wilaayada islaamiga ah ee gado munaasabadda oo ahayd mid si hersare loo soo agaasimay ayaa waxa ay ka dhacday qeybo kamid a wilaayadii islaamiga ah ee gado iyadoona wilaayada gado ay kusoo bandhigtay afar iyo toban askari oo kasoo goostay maamulada jubbaland iyo dowladda federaalka kuwaasi uu isku soo dhiibay xarakada shabaabul mujaahidiin waxaa lagu soo dhoweeyey deegaanka ilbeete oo ku dhow magaalada baardheere xafladda lagu soo bandhigaya askarta waxaa kasoo qayb galay waxgaradka ugaasyada iyo mas-uuliyiin ka socotay wilaayadii islaamiga ah ee gado uu ku jiray waaliga gado ugu horeyn waxaad ku soo dhowaataan ugaaska beesha laysaan ugaas xasan aadam maxamed ilaahay baa maxaad u sugnaatay walaalihii ee islaamnimada oo inay qaali tahay ogaadeen oo soo islaameen yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxan ilaahay towbadiisu waa furan tahay walaalaha maxaan ku idhahdaa maanta ilaahay subxaana wa tacaala ayagoo gaala ahaa oo maanta alxamdulilaah islaamnimada ilaahay subxaana wa tacaala soo geliyey sharina islaam ahaa oo haddana gaaloowey gaalnimadii ilaahay subxana wa tacaala ka soo saaray ilaahay baa mahaddan iska leh annaga awood iyo qudro oo annaga wax ku soo saarna ma qabna ilaahay subxaana wa tacaala qudradiisa iyo awooddiisa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku soo saaray mahaddaas ilaahay bay u sugnaatay walaalayaal ee war waa la hadlay odayaashii way hadleen waad maqlayseen haddii ay maxaan ku idhahdaa wacdi tahay iyo haddii halaal tahayba waxaan idinku celinaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba islaamnimada shay qaali eh waaye ee maanta in la soo galo berrin laga baxana sax maaha ilaahay aayadaas nooga sheegay in aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma isdaaduu kufra ilaahay subxana wa taala yidhi maanta gaalo waxay u imaatay oo sidaad dareemaysaan inay nuurka ay dumiso mis ay umaatay yuriiduuna liyudfuu nuur allaahi ilaahay nuurkiisa oo qur-aanka kariimka ah oo kitaabka alleh inay ku soo duushay inay dumisay rabtaa inay kitaabka alleh ay dumiso annaga raalli manahay muslim maganahay maya ma nihin annaga iyo gaala jidkaani waa isgooyey wadda isgooyey soomaalka iminka wadda marka tun intay u socota tun intay u socota isgooyey annaga iyo gaala waa isgooyey waddada waa isgooyshay isgoys waaye waxaa naga dhexeeyaa dagaal waxaa naga dhexeeyaa dil wax ilaahay asaboodu anaga u samayn anaga ma jirta gaala ilaa ay ka soo islaamaan laakiin hadday soo islaamaan laa ilaaha ila allaahu maxamedun rasuulullaahi sal alla alay waslam dhahaan markaas baan walaalo nahay inta ka hora annaga gaalo col baan nahay gaalo waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waa adin dillooye waana dillowdeena murtiintu waxaan leenahay maanta towba adin furan ka soo baxaan adin leenahay insha allahu biilahi alkariim subxaana wa tacaala aayadou noogu sheegay haddii wadaag la imaato camalkaada saalax uuna qabana ilaahay subxaana wa tacaala aayada uu noogu sheegay ilaahay wuxuu yahay ninka wadaaggan la imaaday oo muslimka ah oo wanaagsan oo nadiifka ah ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati ulaa'ika asxaabu ljannati fii khaaliduna sini ilaahay jannadaan gelinaa waana kuwaanasi ninkaas midka xunka oo gaalada la shaqeeya ama gaalkaba ilaahay aayada uu noogu soo saaray wuxuu yidhi balaa man kasaba sayi'atan وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فيها خالدون كاس النار تسقى وأنا كوانا سيري ونعوذ بالله النار نمقلي ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى كل إلهي سبحانه حقنا في الله نقدقو قال إلهي سبحانه الله الجيبيو مسلمين كنا الله كدقو كتابك الله كنا الله كدقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markana waxaad ku soo dhowaataan ugaas cabdulaahi maxamed nuur waa mid ka mid ah ugaasyada beesha eelay ilaahay amaahdi iska lee ilaahayga nimcatulislaam waliimaan imanaysade yo amaad dhammaamtiya iskale siduu soo boon arri ilaahay wa in tacuduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa ilaahay nimcadiisu alla kooba koromee ilaahayaa kama hasan dadkun dhallinyaradun oo la marag habaabiyey meliyoo andegafana la dejiyey dad waxgarad inis maleeya soomaalidan waxgarad kaalaas waxgaradnan haayna oloodiyo u shaqaysatae in hilaag un horseedaan ilaahay kama hasan in ilaahay ka badbaadiyey ilaahay ku taabshayin iyo hakanagadan ilaahay an qadari ilaahama haddaas iska leh ninkii walgorodoo inay gaalo walba haayn fahma kor bokoranaha ka jeedi nimankaasa niman gabaadka alahay wali qubadu koraagna an lahayn wali adduunyada haan hor joogaagna wali ilaahay adduunyada inshaan iyo ongarod ahayn xoolahan dadkaas hor socdaan walla ka dayrow adduunya aakharana an lahayn ilaahay kii islaamka galantiyo kuwaas ha ka biyi ilaahay inii kitaabshay umusrayn ha ka nagdan dadkii alafan helay unrunan helay ilaahay ha ka mahadsan arrintaas ilaahay ha ka badbaadiye oo ummadda noolan gubeen adduunya aakharana gafiyeen ilaa haddanna suruyin bini'aadamnimo iska tariyaayano inuu damac leey inuu adduunyada walkuruugan fadaayaan lankiin walgorodowna in walaas ilaahay laka megan gala ini fahamsanaado la faday biniaadinata noone walaada noona adduunyaduna kiinshaanaada fahmi waayed kiin dhammaatay ogow hayaatadiyo gadeen hatan ulugsoo gadadaan an teegaynin oo baabi'iyaan waliyo haayaan an lahay ilaa hadda hamiinkana waddanka islaamkana an bariyi korne gaala kufrina mana ay ka bariyaan fadaayaan madinagadan naftiyo war waddankii kana un ku noolala jirni may sacdo an bari waayno wal fikirowna iyo hayn wal an bari waayan bese isweydii waaysiin ilaa yowman haada an teegaynin in wala dhulku roogatana gaalo waaba kuweelan meelkaharoodan ini iyo waayana mi geeda taagnaadan in surinyingatan ilaahiya kama hasan nimankan ilaahiya ka badbaadiyey ilaahagii ardun sheenay islaamnimada ha ka nagi iyo maha dhammaantiya iska leh alxamdu lilah waaliga wilaayadii islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abuu anas ayaa ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb galay xafladda kelimad ayuu ka jeediyey munaasabadaas alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala الظaalimiin وashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ila waantum muslimuun yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yudci اllaha warasuulahu faqad faaza fawza cadiima awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala ilaahayga naga dhigay muslimiin oo waxaa weeyaan na siiyey islaamka ugu qaalisan ee iimaanka ah alxamdu lilah uma alxamdu lilah mar labaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan mar kale ugu mahadcelinaynaa dadkaanna hor fadhiyo dhallinyarada ah shalay diintooda ka laabtay gaalnimo ku dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaalana maanta waafajiyey inay diintooda ku soo laabtaan ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta ayaga ayaa waxaa weeyaan toosnaan uu ku tilmaamay gaaladana ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuw qaldan oo waddan qaldan haayo afaman yamshii mukiban calaa wajhihi ahdaa man yamshii sawiyan calaa siraatin mustaqiima waxaan idin leennahay maanta waa towbo keenteen diintii shalay ilaahay subxaanahu wa tacaala idiin baray aabbayaalkii muslimiinba ay ahaayeen shalay adinkaa ka tegey diintii ilaahay ka ridoobay maantana waa soo laabateen marka waa alxamdulilah haddiid maanta soo laabateen oo waxaa weeyaan ayadoysan qoraaca meeshu u dhaco uusan ka soo bixin haddaad towbo keenteen waxaannu rajaynaynaa ilaahi subxaana wa tacaala toobadiinna inuu ilaahay aqbalo waxaannu leennahay yaana la laabanin cirabtii laga soo tegay yaan loo laabanin toobadii ilaahi subxaanah wa tacaala idiin waafajiyey ku dheganaado ilaahi subxaana wa tacaala caabudo haddii aad kasoo maanta ka soo laabateen gaalnimadii waa inaad islaamnimadii laasimtaan waa inaad masaajidii wax ka barataan waa inaad danihiinna gaarka qabsataan waa inaad ganacsigiinna waxaa weeyaan ka shaqaysataan waa inaad beerihiinna falataan waa inaad darihiinna gaarka aad waxaa weeyaan gar noqotaan xaasaskiinna iyo carruurtiinna dhaqaalaysataan maxaa yeelay diintan islaamka ilaahay aa iskale subxaana wa tacala diintan ilaahay baa iskale dad uu ku ilaashadana asaa samaysanayo adiga kuuma baahno annaga hadda maanta socon ilaahay subxaana wa tacaala annaga u baahan mooyaane asaga ilaahay subxaana wa tacaala qani weeyaan saas aageed marka waxaan idin leennahay danihiinna gaarka u diyaargarooba beerihiinna fasha muslimiinta shartiinna ha ka nabad gashaan idin leennahay waxaan rabnaa baaq u diraynaa kuwii aad ka soo tagteen oo waxaa weeyaan carruurtooda laaynaayey hooyooyinkood dilaayey gibdhahooda waxaa weeyaan fariixumaynayey gaalada inta gaashaan u noqday gaaladii waxaa weeyaan ku soo hogaamiyo dalka waxaannu leennahay ilaahay subxaana wa tacala u toobakeena diinta ilahay u soo laabta haddii sida raggaan oo kale aad soo laabataan annaga dilkiinna waxaan ku fali mayno ma rabno macnaha dilkiinna ma rabno waxaan dilkiinna ka jeclahay inaad tooba keentaan sawirka islaamkeena waxaa weye sawirka islaamka iyo waxaa weye sifaadda islaamkana buuxisaan ummadiinnana waxaa weye dhexda ka raacdaan sidaasaan waxaan ka jeclahay dilkiinna macnaha dilkiinna ma rabno inaad gaaloodaan mooyaane adinkoo islaam annaga idiin dili mayno waxaan rabnaa marka waxaannu leenahay tuubuu ilallaahi ilaahay diintiisa u soo laabta subxaana wa tacaala guud ahaan ummadda muslimka waxaannu leennahay odayaasha dhaqanka nabadoonnada waxgaradka beelaha waa in nin weliba ninka kaga jiro uu gaallimaas kaga digo maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum ahliikum naara eelkiinna naar ugu diga marka naarta ayaa waxweyna in laga digana u baahan muslimiintana guud ahaan waxaannu leennahay waa inay isgarabsadaan gaaladana waxa weye ay kabaraa'a qaataan muslimiintana garab ay siiyaan oo waxaa weeyaan maanta garabka gaalada aan la buuxinin gaalo maanta waxaan ognahay waxaynoo soo wadaan ma lahan dal baay qaateen diin ay horey ugu burburiyeen waxaa weeye sharaf iyo ummaddu wixii la heedoo dhan ay burburiyeen maanta waxay noo reebteen ma jirto macnaha ikhwaani sidaas awgeed maanta waa inaad furiskiina adinkana ka faa'iidaysataan daniyiinna gaarkana aad qabsataan ilaahay subxaana wa tacaala aad caabudaan maanta wixii ka dambeeyana dariiqaas xunkaa ee aad ku qaldoonteen adinkoo shalay muslimiin ahaa maanta kadibna aad ku qaldoomin intaasaan adinka idin leennahay guud ahaan dalka waad aragtaan dalka wuxuu marayaa meel ninkii garasho u saaxiib ah ilaahay aqli geli subxaana wa tacaala uu wax ku dhisi karo dalkii aawi waa la qaatay diintii aawi waa tan la caynayo dadkii aawi waa kan laga buuxiyey daroogada iyo quranka iyo balaayada inta laga buuxiyey derbiyaalka garaacaya macnaha aawi marka maxaanoo dhan waa in aqligeenna uu shaqeeyo waa in dib aan u fikirno waa in masaalixdeenna aan ka fikirno gaalo waxay nooga maqan tahay ma lahan maanta meesha aad ka soo tagteen ee hadda gobolka gedo inta hadda waxaa weye cadowga uu ka haysta hadday tahay garbaharey luuq baardheera balaxaw ceelwaaq buurlugu intaba waa deegaankii aad ku dhalateen maxaa keena etoobiya etoobiya anaga maxaa naga dhexaynayo madiin baa naga dhexayso waa niman ad taqaanaan awowyaalkiina adinka aabbayaalkiina iska daaya awowyaalkii annagana dhalay iyo ayaga waxa dhexyeella waa la yaqaanaa taariikh ahaan awowgaa ninkii dilay goormaa kuu suura gashay inaad aday garab siiso aqligaadaba shaqayn waaye aqligaada shaqeey macnaha xataa xataa diinna aanu fikiraynin waa inaad dadnimo iyo waxaa weeye maskax khaalisa iyo caqli fiican uu ku galo insha allahu tacaala guud ahaan waxaa loo neenlahay annaga gacmo furna idinku soo dhowaynaynaa maanta walaalaha nagaa tihiin shalay cadowga nagaada heedeen waa isdilayni soo ma maanta laakiin walaalaannahay magacaad noo saartay wiilisha madaa tihiin wasal allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd askartii soo dhiibtay waraysiya aynu la yeelanay habeenka soo socda ayaan barnaamijka dhowxa insha allah idinkugu soo gudbi doonaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka dhuwaxa waraysiyada qeybiisa dhexe ayaan ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta soonka iyo caafimaadka caawa waxaad ku maqli doontaan qodob ku saabsan qofka soomanma waxa uu u baahan yahay inuu cuno cunto ka badan tii uu cuni jiray marka uusan soomanayn alaaba waxaa soo jeediya doctor qorax cabdulqaadir أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا bismi illaahi araxmaan araxiim waa barnaamijkii soomka iyo caafimaadka fadhigiisa sideedaad bismi illaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay Ee, qofka sooman iyo qofka aan soomanayn markii caafimaad laga hadlayo farqi ooma dhexeeyo xagga cuntada markaan leeyahay farqi ooma dhexeeyo waxaan ka wadaa cuntada la qaato waxaa lagu cabiraa kilo kalori waxa la dhaho oo ay tahay qofka tamarta u baahan yahay inuu ku shaqeeyo afar iyo labaatan saac sidaas darteeda qofka soomaya laba waqti cunto cunaa waa cuntada fajarka intusoo dilaacin markuu intusoo dilaacin ka hor oo loo yaqaano suxuurta iyo qoraxda markay ambato ama dhacdo oo loo yaqaano afurka sidaas darteeda ee, qofka cuntada isku dheelitira oo garanaya cuntada dheelitiran dheelitiran markaan ku dhawaa cuntada inay leedahay carbohydrate protein vitamin fat water minerals lixdan shay bay cuntada ka kooban tahay hadduu qofka marka intaan isku dheelitiro suxuurtana uu ka qaato qaybta qaybna uu ka qaato afurka qofka asaga maalinkaasi shaqaduu qaban jirin wax ka bedelin markuusan soomanayn marka uu soomanayn shaqaduu qaban jiray hadduu qabto wax isbedelaya malaha qofkaasi su-aasha marka meesha ku jirtaa waxay tahay haddayba cuntada isku mid tahay xilliga suxuurta iyo afurka iyo marka ee, kale oo qofka caadiga yahay maxay tahay madax xanuunka imaanayo maxay tahay tabardarada qofka ku dhacayso soo ma jirto inay meesha wax ka maqan yihiin su-aasha waxay tahay ee, qofka xilliga ramadaanka la joogo laba waqti baa cunto la cunaa cuntada uu cunay oo ma dhigmato cuntada cuni jiray waxaa ka qaldan jadwalka cunto cunida marka tamartii uu qaadan jiray labada waqti oo hore bisha ramadan ma qaadanayo wuu isku yareynaya saas la-aadeeda wuxuu la imaanayaa madax xanuun tabar daro dabaqsanaan korjajab iyo xanaaq buu isku arkay marka qaarkood oo dee qofka uusan waxba u adkeysan karin sidaas darteeda tusaale ahaan haddii qofka uu qaadan jiray laba kun iyo shan boqol oo kilo kalori laba waqtina uu ka qaadan jiray saasna uu ku faraxsanaa shaqana uu ku qabsan jiray haddii uu qaato su- marka afarka uu qaato laba kun iyo shan boqol oo kilo kalori ah laba kun iyo shan boqolna kilo kalorina uu qaato xilliga afurka meeshaas wuxuu buuxiyey booska soo hore shaqadii wuxuu qaban jirana uusan waxba ka bedelin ima hadduu wax ka bedelo shaqadii hore markuu afurnaan jiray soonka uu shaqada badiyo hadda macnada wuxuu u baahan yahay energy badan ama daaqa badan u baahan yahay horuu ka oomayaa horuna ka gaajoonayaa marka hadba waxay ku xiran tahay qofka shaqadiisa hadduu shaqo yar qabto een, oo ma baahno daaqa badan hadduu badiyo shaqadana dee daaqa badan u baahan yahay oo ramadaanku waa qabanaya markaasi marka walbaan qabashada la sheegayo waa jirka biyaha ku yaraadaan sokorta dhiigga ka dhacdo iyo calaamadaha ka dhasho sidaas darteeda caafimaad ahaan waxaa la ogyahay halkii garaam oo brotiin ah inuu ka kooban yahay afar kilo kalori sidoo kaleeto halkii garaam oo carbohydrate wuxuu ka kooban yahay afar kilo kalori sidoo kaleeto halkii garaam oo s- dufan ah ama baruur ah wuxuu ka kooban yahay sagaal kilo kalori markii qofka uu- uu garanaya cuntada uu cunayo isma bedelayaan marka xilliga ramadaanka hilibka uu cunayo halkii garaam waa afartii kilo kalori carbohydratka uu cunayo waa afar kilo kalori halkii garaam baruurta iyo su- ee, duf- dufanka uu cunayana waa sagaal kilo kalori waa isku mid marka hadduu ku fiicnaan jiray laba xilli inuu qaato maalinka cunto waxna uusan dareemi jirin deetana wax ma dareemayo imaa madax xanuunka maxaa keenay madax xanuunka waxaa keenay qofkan caadooyin uu lahaa baa jirto caadadaas waxaa ka mid ah qaxwada shaaha dadka way qabtaan madax xanuun way keenaan oorna way keenaan waxaa kaloo jirta caado ah dadka xilliga ramadaanka waxaa ka qaldanta hurdadii habeenkii dadka qaar waxay soo jeedaan ilaa suxuurta waa isbedel ku dhaxay madaxa iyo neerfayaashiisiiba madax xanuun buu la imaanayaa marka caadadaasi uu ka tegey oo horey u lahaa sida shaaha iyo qaxwa way qabanaysaa hurdadiina way keenaysaa dawaqsanaanta iyo tabarta imaa dadka cuntada isku dheeli tiray hurdadana seexdaysay u seexan jireen nidaamkoodana isku aadan yahay aqoon ahaanna cuntada u cunay waa la hubaa dadkaasi maqarkii markay afurayaan inay ku afuri doonaan ayagoo awood leh oo faraxsan oo xataa sheegaya leeyihin maanta soon inuu jiray in kale ma kala ogi sababtuna waxay tahay cuntadii ay qaadan jireen quraac iyo casho u qaadan jireen suxuurtii afurkii ka kala dhigteen waana isku mid shaqadii u kala dhihi jireen bana u kala leheen marka wax farqi ooma dhexeeyo qofka inuu cuntada baahi badan u qabto ama uu badsado xilliga ramadaanka waa isku mid labada xilli hadba waxay ku xiran tahay qofka wixii ku soo kordha oo shaqo uu qabanayo waa mahadsantihiin
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
qeybaha dambe ee barnaamijka dhow xawareysiyada ayaan kusii dhownahay idaacadda islaamiga ee andalus ee ku hadasha afka xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa baahisay waraysi ay la yeelatay cabdiweli ibraahim muumin oo ku magac dheera ramsi wuxuu ka mid ahaa naftii horayaashii weerarka inkhamaasiyiinta ahaa ku qaaday hotel s y l ee magaalada muqdisho waa naftii hurihii saddexaad oo dardaarankiisa la baahinayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore kusoo dhowow akhuuna idaacadda islaamiga alandalus marka xigta waxaad noo sheegtaa tacriifkaagoo kooban iyo waxaa kugu kalifay inaad naftaada bixiso wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu akhi oo ku dhowahay idaacadda islaamiga al andalus magacayga waa cabdiweli ibraahim muumin magaca kale walaalaha aan ka soo tagay ay ii yaqaanaan waa sudays ama ashraf magaca maktabkan cisiga iyo sharafta badan la iga yaqaano waa ramsi gobolka aan ka soo jeeda waa gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada jilib meeshaasaan ku dhashay kuna soo waxbartay kana soo raacay kolonyada jihaadka qabiilka aan ka dhashay waa qabiilka hormale gaar ahaan lafta garlabe waxaa igu kalifay maanta inaan nafteeda bixiyo waxa waaye maanta horta dalkanaga waxaa ku soo duulay gaala isugu jirto caddaan ay afrikaan waxay u soo duuleenna waxaa waaye khayraadka dalkeenna inay gurbistaan diintannada inay beddelaan kitaabkannaga inay beddelaan oy beebal xun ay ku beddelaan waxaa igu qasbay waxaa waaye oo kale maanta waxaa isheeg aan arkaynaa muslimiinta in meel walba lagu dhibaataynaya hadday tahay walaalaha falistiin maanta waxaan arkaynaa in etoobiya ay usoo hanqaltaagayso badaheenni iyo khayraadka dalkeenni ay usoo hanqaltaagayso maanta waxaan arkaynaa walaalihii muslimiinta ahaa gabdhihii muslimaadkaha in xijaabkii iyo indhashareerkii loo diidan yahay war maanta waxaan arkaynaa in walaalaha muslimiinta ah xabsiyada meel walba laga buuxiyey gaalada ay ka buuxsatay waxa igu qasbi waxaa waaye in maanta nafteeda aan bixiyo taasi waaye waa tahay akhuuna ramsi dad oo cadow u badan waxay ku hadaaqaan oo yidhaahdaan mar walba walaalaha istishaadiyiinta ee adiga aad ka mid tahay waa rag la soo qalday maxaad ugu jawaabaysaa dadkaas
dadka ku hadaaqaya ninka ishaadiga ah ama ninka inqimaasiga ah maanta ilaahay subxaana watacaala dartiisa u baxaya oo dhahayaan ninkaas waa la soo qalday ninkaas caqligaa laga haday ninkaas wuu waalanyaha wallaahi warabbulkacbaan ku dhaartay wallaahi alxab inuus iga maqnayn caqligeyda taam waa wallaahi caqligeyga waan leeyahay dadkaas waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala ka cabsada war ilaahi subxaana watacaala war maanta haddaa gaalada nala dili weysaan oo gaalada aala jihaadi weysaan war ma afkiinaa ka nabadgalnaada war aniga maanta ilaah subxana watacaala dartiisa u baxay war ilaah subxana watacaala ka cabsada aniga caqligeyga waan leeyahay war waxa isoo qaaday naftii inaan soo bixiyey oon soo diyaariyey igu iisheeg dhiirigeliyey waxaawaa ilaah subxaana watacaala aayaadkiisa iyo xaadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallaahi maanta wax igu qasbay barnaamijkan ma jiro dadka munaafiqiinta ah oo hadalladaas ku hadlaya waxaan leeyahay ilaah subxana watacaala ugu cabsada war aayaddii ilaah subxana watacaala waxay ahayd farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuuliillah wa karihuu an yujaahiduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illah qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannamu ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun war ilaahi subxana watacaala ka cabsada war gaalada haddaana la dili weydaan oo meelkiina aana siin weydaan oo gaalada aan ku- ku- kula dagaalami lahayn war ma afkiina ka nabadgalna lah war ilaahi subxana watacaala ka cabsada war haddaa gaalada ina dili weysaan afkiina aa ka nabadgalno waa tahay ramsi waxaan la soconnaa gaalo badan in waddankeenna ku soo duulayn maxay tahay fariintaada ku wajahan gaaladaas fariinteeda ku aadan gaalada waddankanaga ku soo duushay waxaan leeyahay horta gaaloy waxaad naga filataan insha allahu tacaala qowrac insha allahu tacaala war gaaloy dalkan annagaa iska leh war gaaloy dalkan soomaaliyaana annaga war ajanahu manihin dalkan annagaa iska leh maxaa dal nagu xoraynaysaan war dalaan xoraynaa leedihiin maxaad ninkii dalka iska lahaa maa dalka ka xoraynaysaan war gaaloy dalka annagaa iska leh inooga baxa haddaad inooga bixi weysaan mua insha allahu tacaala waxaad naga filataan qowrac insha allahu tacaala guryihiina idinku imaanan insha allahu tacaala ishaadooyinka insha allahu tacaala idinku argagax gelin doonaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala haddaad naga bixi weysaan mua insha allahu tacaala guryihiina insha allahu tacaala ay baroorta insha allahu tacaala ka buuxsami doontaa insha allahu tacaala gaalka maraykanka ah waxaan leeyahay dalka anaa iska leh war dalkeyga aa igu haysataa dalkayga insha allahu tacaala aa- aan kaa xureynaa leeda maxaa dalkayga iga xureynaysaa dalka anaa iska lehe insha allahu tacaala gaalka maraykanka insha allahu tacaala waxaan u diraa afareeyar shalay suu ahaa imaan dasuuya shalay wuxuu ahaa nin insha- een, qabweyn oo ii sheega dalal badan oo muslimiin ay leeyihiin uu kusoo duulay sida afghanistan sida ii sheega ciraaq sida soomaaliya meel walbuu ku duulay wuxuu islahaa wax ku hor istaagaya haba yaraatee ma jirto qabweynadiis micnihii nin wuxuu isbaday adduunkan oo dhan adigaa haysto isdhah marka meel walbuu kusoo duulay afghanistan jabka ka raacay waa waa la ogyahay bakhtigiis meel walbuu lagu jiijiiday waa la ogyahay wuu jabay b- meel walbaa lagu beegsaday beledoogla lagu beegsaday maandabeya lagu beegsaday hadda wax kugu soo wajahan ayaa ka badan insha allahu tacaala waxaan idhi baydhanow haddaad buubtiyo haddaad bahal ismoodaba boodaha libaaxiyo haddaad buur ismoodaba barbaraalow shabeelkiyo haddaad bayr ismoodaba bulac inaad tahay bulshadu soomay baran marka bulacnimadiisa way caddaatay marka insha allahu tacaala insha allahu tacaala gaaliyo saasaan ku leeyahay jasaaka allahu khayr akhuuna ramsi murtadiinta aad ku wajahan tahay maxaad leedahay murtadiinta waxaan leeyahay war gaaladan diintanada a kusoo hogaaminaysaan iska dhaafa war diintan adinka wa- waa ku dhalateen waad ka ridowdeen diintiina usoo laabta ilahi subxana watacaala ka cabsada haddaa diidaan mua insha allahu tacaala adinka iyo gaalada insha allahu tacaala labaatanka xabo uga soo horeysa qasnada ku jirta adinka idinku ridina insha allahu tacaala tobanka dambana insha allahu tacaala gaalada kale afrikaanta iyo caddaanka ayaan ku ridina insha allahu tacaala idinka hor ka hor leexinina insha allahu tacaala haddaad toobadkeeni weysaa mo insha allahu tacaala aslanba wax kale hanaga filan annaga dhambel rasaas insha allahu tacaala adduunkan joogin insha allahu tacaala marnaba ma dhigeen insha allahu tacaala intaa insha allahu tacaala ilahi subxana taala kitaabkiisa aad ka qaadanaysaan qoryaa ma dhigeen insha allahu tacaala waxaad naga filataan insha allahu tacaala isheedooyin iyo qamaasooyin insha allahu tacaala haddana waa idinku soo socnaa insha allahu tacaala meesha aan ku wajahanayo waxaa waa horta hotel swal ayaa lagu magacaabaa waxaa joogto xildhibaano waxaa jooga wasiiro waxaa jooga saraakiil dowladeed berina waxaa la dhihi doonaa markaan galno ayaa waxaa la dhihi doonaa idaacadaha intaa ka qaylidaan ayaa waxaa dhihi doontaan shacab baa la laayay shacab baa la laayay shacab wax la laayay hayaraatee ma jirto marka hotelkaasna hotel shacab maba ahanba gaala oo dhan aa joogto marka insha allahu tacaala aslanban hadda waan kusoo socnaa hadda xaaladan distano hadda waan kusoo socnaa meesha gale lahadan raasid insha allahu tacaala muutuu biqaydikum insha allahu tacaala aslan ban anaga ilahi subxana tacaala macana dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu waana alkaafiriina laa mawlaa lahum anaga ilahi subxana tacaala mawleena ah ilahi subxana tacaala inkaashanaynaa adika muho maraykan iyo guurguurtaa kaashanaysin insha allah tacaala aslan bana dad ilahi subxana tacaala ku xiran iyo dad aan ilahi subxana tacaala ku xirnayn hal meel maba galaanba maba sinaba Een, gaaloy insha allahu tacaala siyaadooyin badan waa aragteen gaaloy inqamaasooyin badan waa aragteen insha allahu tacaala walaalo badan siyaadiyiinna insha allahu tacaala waxay idin direen fariin dhagaha ayaa ka furaysateen anna wax kale idinma lihiya towbadkeena haddaad towbadkeeni weyseen waa insha allahu tacaala waxaad naga filataan qowrac insha allahu tacaala waa idinku qowrici doonaa insha allahu tacaala guryihiina idinkugu imaanayna insha allahu tacaala insha allahu tacaala idinkana inqimaasiyin idinkugu galayna insha allahu tacaala hoteelada idinkugu soo daadanayna insha allahu tacaala insha allahu tacaala annagana isyaadooyinka aan idinku argagax gelinayna insha allahu tacaala muutuu biqaydikum insha allahu tacaala Een, akhuuna ramsi waxaan la soconnaa in dad soomaaliyeed ay ka fadhiyaan jihaadka oo gumaystaha ay iska difaaci la'yihiin dadkaasi maxaad leedahay dadka soomaaliyeed oon gumaystaha iska difaacayn waxaan leeyahay dad yahow wax- waxaa lagu soo duulay dalkaaga war waxaa lagu soo duulay kh- khayraadka dalkaagaa la qaadanaya war waxa lagu soo duulay waxaa waaye diintaadi war waxa lagu soo duulay waxaa waaye gabdhaha muslimaadka ah xijaabka loo diiday war maxaa u fadhidaan war ilaahi subxana watacaala maka cabsanaysaa miya ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum fii sabiili illah daalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun warbaxa adikoo fudfudud warbaxa adikoo culculus war soomaaliyay kaca war jihaadka u kaca maanta waa ujeedaan baddi waxaa usoo hanqaltaagaya kheyraadka dalkeena oo badda ka mid ahaa waxaa usoo hanqaltaagaya etoobiyaan war inaan ka dhiidhino soomahan wallaahi waa ka dhiidhinanaa insha allahu tacaala war maanta wallaahi xilli la jijiifto oo ganacsi laska galo beeraha laska fashay lama joogee waxaa la joogaa xilli dhiig la bixiya insha allahu tacaala iyo naf nafta la horo insha allahu tacaala marka insha allahu tacaala ilaahi subxaana wa tacaala ka cabsada jihaadka soo aada insha allahu tacaala waa tahay akhi ramsi maxay tahay fariintaada ku wajahan mujaahidiinta cadowga hortaagan mujaahidiinta cadowga hortaagan waxaan leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala ajirkiina ma dayaco insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmaa insha allahu tacaala ilahi subxana tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabiduu wattaquu allah lacalakum tuflixuun war muslimiinay mujaahidiinay sabra la sabartama cadowga waa ujeedaa yuanda meeshuu ka yimid burundi meeshuu ka yimid kenya meeshuu ka yimid etoobiya meeshuu ka imaaday waa u jeedaan insha allahu tacaala gaalada iyo idinka sabar badin insha allahu tacaala ilahi subxana watacaala agtiisa waxay ka rajeeyanaa malahane watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waayo insha allahu tacaala ilahi subxana tacaala agtiisa waxay ka rajeeyanaa malahane insha allahu tacaala gaaladan idinka sabar badin insha allahu tacaala ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin aliim war mu'miniinay muslimiinay mujaahidiinay ma idin sheegaa ganacsi aad uga badbaadaysaan cadaabka aliimka haa inoo sheeg rabbiyow wuxuu leeyahay tu'minuuna billaahi warasuulih ilaahi subxaana watacaala iyo rasuulkiisa ayaad rumaynaysaan watujaahiduuna fii sabiili illaahi biamwaalikum wa anfusikum daalikum khayru lakum in kuntum taclamuun war ilaahi subxaana watacaala jidkiisaaad ku jihaadaysaan aad ku bixisaan maalkiina iyo naftiinaba intaba waad bixinaysaan insha allahu tacaala inta taasaan idin khayr badan insha allahu tacaala ilaahi subxaana watacaala agtiisa khayr badana inoo jira insha allahu tacaala hamigiina insha allahu tacaala fooq ka noqdo insha allahu tacaala jazaak allahu khayr walaal ramsi maxay tahay fariintaada aada uga tegayso katiibada istishaadiyiinta ee aad ka tirsan tahay fariinteedu ku wajahan katiibada sharafta ee cizada waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ikhwa salaan kadib waxaan leeyahay ilaahi subxaana watacaala ha idin barakeeyo ilaahi subxaana watacaala ajarkiina ma dayaco waxaan idin dardaarmaa ilaahi subxaana watacaala inaa ka cabsataan ilaahi subxaana watacaala dartiis inaa u sabartaan insha allahu tacaala meel walba aad joogtaan ilahi subxana taala inaa ka cabsataan insha allahu tacaala ina ilahi subxana taala dartiisa u sabartaan insha allahu taala ilahi subxana taala xuskiisana inaa badisaan adkaaru lmasaa adkaaru sabaax insha allahu taala inaa badisaan maanta wallahi ilahi subxana tacaala ka soko diintan wallahi dadka looma maqan adikaa u maqan insha allahu tacaala gaaladan waxay nugu cilaamiyeen duulaan insha allahu taala ka dhana diinta islaamka insha allahu tacaala raggii ka dhiidhin lahaa oo dhiigooda u bixi lahaa naftooda u bixi lahaa lafooda u shiidi lahaa waa adinka insha allahu tacaala inaan dhaxda dhuuqsano mar alaala marka islaamka uu noo baahdan insha allahu tacaala inaan heegan ahana mar walba dhigteen inay kor u taagnaato insha allahu tacaala waa tahay ramsi gabagabadii waraysigeena ayaa soo gaarnay maxaad fariin ah aada u reebeysaa ehelka qabiilka aad ka dhalatay iyo waalidiintaada fariinteeda ku aadan ehelkeyga iyo qabiilka aan ka dhashay qaraabadeeda waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaraawo waxaan leeyahay salaan kadib ilaahi subxana wataala inaa ka cabsataan jihaadkan aad soo buuxisaan dhallinyarada aad soo dirtaan odayaalka aad soo dirtaan insha allahu tacaala gabdhaha ay u xijaabtaan maalinta aakhir insha allahu tacaala ilahi subxana watacaala sharaf uu idin yeelaa insha allahu tacaala marka ilaahi subxana watacaala ka cabsada gabdhaha u xijaaba dhallinyaradana soo dira odayaalka soo dira insha allahu tacaala dhiirigeliya insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala ku adadkaada insha allahu tacaala gaaladan insha allahu tacaala la dagaalam insha allahu taala mujaahidiintana taagkule meel allaala meesha ku aragtaan ariga u qala insha allahu tacaala biyaha siiya insha allahu tacaala waalidiintii hooyaday iyo aabbahay waxaan leeyahay ilaahi subxana watacaala dartiisu sabra maanta ilaahi subxana watacaala dartiisa u baxa aniga maanta hooyo iyo aabo ilaahi subxana watacaala dartiisa u sabra gaar ahaan waxaan si dardaarma hooyaday waxaan leeyahay insha allahu tacaala hooyo ha oynin hooyo ha murgoonin hooyo ha tiiraayoonin insha allahu tacaala hooyo ha isdhihin wiilkaaga waddo xunu ku baxay wallaahi hooyo wadadan nebi sal allahu alay wasalam aa tamniye waaladii nafsu maxamedin biyadih lawadidtu an uqtala fii sabiili illaahi uma axyaa saddex jeeruu tamiye in lasoo nooleeyo la dilo lasoo nooleeyo loo dilo insha allahu tacaala hooyo insha allahu taala wadadan wadadii rasuulka sal allahu alay wasalam waaye insha allahu tacaala hooyo sabr insha allahu tacaala hooyo maanta laguma dhahay wiilkaaga baduu ku dhinta isoo tahriib u socda ayuu dhintay laguma dhahay hooyo maanta laguma dhahay xabad baasa wiilkaaga ku dhacday oo habaab ah laguma dhahay hooyo maanta waxaa lagu dhahaa wiilkaaga asoo sharaf leh oo cizi leh dadka muslimiinta iyo diinta islaamka difaacaya uu shahiiday asalaamu calaykum waraxmatullah شممنا المسك فيهم ونور الوجه لم يبدو حزينا كأن الحور قد نادت وقالت منه ارتويت أنا الظامي markaana dhegaystayaal qodobka ugu dambeeya aan soo qabanno waxaad ku soo dhowaataan xalqada sideedaad taxanaan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka maxamed cali aadan ayaa inoo haya
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarika waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada sideedaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa furashadii jasiiradda qubrus ee yurub taasoo ka mid ahayd deegaanadii ay waaye hore muslimiintu furteen jasiiradda qubrus waxa ay ahayd jasiiraddii ugu horreysay oo ay muslimiintu furteen diinta islaamkana gaarsiiyeen wakhtiguna waxa uu ku beegnaa xilligii uu imaarada shaam waaliga ka ahaa saxaabiga jaliilka ah ee mucaawiyah ibnu abi sufyaan radiallaahu canhu markii uu khaliifka muslimiinta cuthmaan bin cafaan oggolaaday in duulaanna xagga badda ah ay muslimiintu qaadaan waxa uu mucaawiyah jasiiradda qubrus ka dhigtay hadafkiisa koowaad ee jasiiradaha dowladdii bisandiyiinta sanadkii siddeed iyo labaatanaad ee hijriyada ayaa waxaa xeebaha shaam ka dhaqaaqay usduul islaami ah oo ay ka mid yihiin saxaabo badan sida cabdulaahi bin qays abudari alkhadfaar cubaadat bni saamit iyo xaaskiisa ummu xaraam almiqdaad ibnu alaswad radiallaahu canhum iyo rag kale ciidamadii muslimiinta ee badda ku safrayey ayaa waxa ay la kulmeen maraakiib badan oo sida hadiyada u socda boqorkii biisandiyiinta oo uu soo diray boqorka qubrus halkaas ayayna ku khaniimaysteen markii dooniyihii siday ciidamada muslimiinta ay gaareen xeebaha jasiiradda qubrus waxa ay ka daateen dooniyihii ay saarnaayeen iyagoo gudaha u galay jasiiradda qubrus boqorkii qubrus oo awoodi kari waayey ka hortagga muslimiinta ayaa markii dambe codsaday sulxi iyo heshiis mucaawiyah ayaana arrinkaasi ka oggolaaday nasaaraduna waxaa lagu xukumay jizye sannadla ah balse mar kale ayuu mucaawiya binu abi sufyaan sannadkii soddoniyo saddexaad ee hijriyada ku duulay jasiiradda qubrus kadib markii nasaaradii halkaasi degganayd ay heshiiska ka baxeen mucaawiya ayaana gacanta kusoo dhigay sabaayaad badan wixii markaa ka dambeeyeyna waxa uu jasiiradda dejiyey muslimiin badan oo ka guuray shaam markii ay muslimiintu taagdareeyeen dowladihii awoodda lahaana meesha ka baxeen waxa ay nasaaradu ku soo rogaal celiyeen dhul badan oo horey looga xoreeyey waxaana ka mid ahaa jasiiradda qubrus sannadkii todobaboqolyxdanyosagaalaad ee hijriyada boqorkii qubrus ayaa hogaaminayay xamlo saliibi ah oo lagu qaaday iskandariya halkaasna waxay ka geysteen gaboodfalla xanuun badan oo aan horey uga dhicin halkaas madaxdii mamaaligta ayaa mar weliba isku dayey fursad ay ku weeraraan qubrus si ay ugu argudaan muslimiinta iskandariya loona xoreeyo qubrus cahdigii barsabay oo ka mid ahaa madaxdii muslimiinta ayuuna xaqiiqoobay damacaas wuxuu u soo diray saddex xamlo oo xooggan kuwaasoo isdaba socda si loo xoreeya jasiiradda qubrus dhammaantoodna waxa ay ku beegnaayeen bil ramadaan xamladii labaad ayayna dadka muslimiinta ah wacdaro dhigeen iyadoo meel la kala geeyo la waayey dadka muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb galaan duulaanka qubrus xamladii saddexaad oo ku beegneed ramadaan sannadkii siddeed boqol sagaal iyo labaatanaad ee hijriyada ayay ciidamada muslimiintu gaareen jasiiradda qubrus halkaasna waxaa ka dhacay dagaal adag oo aan waxba la iskula reeban nasaaradii qubrus waxaa u soo gurmaday boqoradii nasaarada yurub laakiin sidaasoo ay tahay muslimiinta alle ayaa sugay gaaladana waa la jebiyey khanaa'im tirabeel ahna waa laga helay maxaabiistii gaalada ee gacanta lagu soo dhigay waxaa ku jiray boqorkii jasiiradda qubrus kaasoo isagoo jeebaysan loo safriyey masar guushii qubrus ayaana ka ooyisay boqorkii mamaaligta iyo dadka muslimiinta ee joogay masar shucaradii muslimiinta ayaana kelimaadkooda ku bogaadiyey guushaasi taariikhiga ahayd بشراك يا ملك المليك الأشرف بفتوح قبرص بالحسام المشرف فتح بشهر الصوم تم فيا لك أشرف من أشرف في أشرف نخلص لله عبادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا من نور intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta sideedaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
waahagaag dhegeystayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid la mida inta aad dib u maqli doontaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu